bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah ثuma الsalaaةu wasalaamu عlىa rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo sideedaad min suurati اlanfaal qaala tacaalى waid zayana lahm الshayطaanu acmaalahum waqaala laa gaaliba lakm اlyowma min annaasi wainii jaarun lakm فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم واذكر waxaa xustaa إd wqti زayna uu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaanba uu u qurxiyey acmaalahum acmaashooda oo maxay tahay shirkiga iyo asnaam la caabudo ayaa shaydaanku u qurxiyey wuxuu kaloo u qurxiyey nebi muxamed khayru khalqillaahi inay la dagaalamaan shaydaan ba arrinta wata calayhi salaatu salaam nebi muxamed la dagaalankiisa ayaa shaydaanku u qurxiyey waid zayana lahum shaydaanu acmaalahum wa qaala shaydaan yidhi laa qaaliba mid qaalib noqonaya ma jiro lakum idinka idinka qaalib noqonaya alyawma maanta oo min annaasi dada wax binu aadamah oo sanku neeflaah oo maanta idinka qaalib noqonaya ma jiraan waxay ka dhigan tahay muxamed iyo asxaabtiisu idinka adkaan mayaan laa qaaliba lakum alyawma min annaas shaydaanka waxaa la yidhi wuxuu iskugu soo matelay nin oday ah dhinacay ka baqayeen in weerar uga yimaado qabiiladii degganayd ninkii u duubnaayoo odayga u ahaa oo suraaqa la dhihi jiray muuqaalkiisii baa shaydaan isku soo shabbahay deedna iyagiibuu u yimi wuxuu yidhi ha baqinina xagga iyagana dhib idinka imaan mayso cid idinka adkaanaysana maanta ma jidho wa innii aniguna jaarun lakum mujiirun lakum waxaan ahay mid idin badbaadinaya oo idin kaalmaynaya ama jaarun daris baan idiin ahay lakum idinka iyo olog ama mujiir baan idiin ahay iyo muciin mid idin kaalmaynaya anaaba gacan idin siinaya buu yidhi waana shaydaan waxaa hadlaya oday la yaqaanayo carbeed buu isku soo matelay oo isku soo shabahay shabahaasuu iska qaadan karaa falammaa waqtigii taraa'at ilfi'ataani labadii kooxood labadii fariiq markay is arkeen oo isku muuqdeen nakaso waa dibgurtooday shaydaankii calaa caqibayhi labadiisa cirbood si caadiya uma socon inta ismajiiray ee gadaalgadaal iyo jeegajeego iyo ciribcirib buu u bax weliba nin odayo gacanta saa u haystado wada hadlaye gacantiibuu inta ka dhufsadaybuu gadaal dibdib u bax ilaa shaydaanku waa malaa'ig arag wuxuu arkay wax malaa'ig soo degaysa oo dagaal diyaar u ah kiibaa markaa wuxuu yidhi war xaggeen nooga baxday sootaa haddeer ballanta noo qaaday iyo inaad gacanna siinaysa wa qaala wuxuu yidhi markaa shaydaankii innii anigu barii'un beri baan idinka ahay minkum idinka wax gacana iga helaysaan iyo wax waxtara midna ma jidho oo maxaa dhacay innii anigu araa waxaan u jeedaa maashay laa tarawna idinku aydnaan u jeedin iyagu ma arkaan moogta malaa'igtee isaguna malaigtoosay ku dhex jiri jirayoo waa arkaya innaa araa maa laa tarawna bay waxaydnaan u jeedin baan u jeedaabay waa welbahaaray waxa dhacday baa layidhi sida soo aroodhay weligeedba shaydaan lama arag maalin uu ka dulli badan yahay ka liidasho badan yahay ka xaqirnaan badan yahay oo ka carab badan yahay maalinka carafa iyo maalinkii beder labadaa maalmood weli lama arag laba maalmood uga daran dulliga ka muuqday iyo carada ka muuqdatay iyo liidashada labadaa maalmood carafana markuu arko muminiinta xajka taagan ilaahay ha inoo fura xajke ana ka aqbalo waxa weeye waa ayaamahan culaysyaa iska jira waa maalinta ugu liidasho badan yahay xadiidku sida ku soo arooray marka wuxuu arkay baa la yidhi jibriil ayuu arkay oo malaa'igta hogaaminaya oo dagaalkii u kala tiltilmaamaya inna araa maa laa taroona bay inii anigu akhaafullahba ku dara anigu ilahay baanba ka baqayaabayr marka hadalkan dambe wallaahu shadiid ciqaab ma isagaa wata mise ilaahay baa yidhi wallaahu ilaahayna shadiid lciqaabi ilaahay ciqaabkiisu miduu darnaan badan yahay wey ama isagii baaba wallaahu shadiid ciqaab war ilaahay ciqaabkiisu waa miduu darnaan badan yahay marka waxaa la yidhi marka hore shaydaanku ciidan buu watay suraaqatu ibnu maalik buu isku soo shabahay daaladiibuu wuxuu ku yidhi laydinka adkaan maya anaana gacan idin siinaya markii laysku soo saftay baa nebigu xantooba ciida inta qaaday oo gaalada wejigooda saa ugu sayriyey ya markaasay carareen jibriil baa soo aaday xagga ibliis shaydaanka xaggiisoo soo dhaqaaq nin bayna gacanta ishaysteen wada hadlayeen markaasuu gacanta inta ka dhubsadoo cararay buu yidhi war suraaqow xaggee iga caradhay ninkiibaa hadlaya soo taa hadda lahayd anaa jaar idiin ah markaasuu yidhi innii araa maa laa tarown innii akhaafu allah wuxuu ogaaday inuusan awood meesha ku hayn waxnana celin karin markuu malaa'igta arkay ama waxaa la yidhi sideedababa iskumaba soo shabihin shaydaanna maba ay aragi waa sidaa iskaba jidhaba sida aayaddu ay ka hadlayso culimmana saasay leeyihin id waqti yaquulu lmunaafiquuna gaaladii kuwii munaafiqiinta ay lahaayeen iyo wladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda maradun maradka ay jiradu ku sugan yahay oo ictiqaadkoodu daciifka yahay maxay lahaayeen ara waxaa ku kariyey haulaa'i kuwaa saxaabada diinuhum diinkoodii baa ku kariyey waxaa garanaysaa dagaalkan beder munaafiqiin ma imaan kama qayb qaadan dabaday ka joogaan sidii dagaalkii kaleo ninkii saxaabada badan la hareeyoo kale maaha waxa weeyaan iyo uxud markii la joogo kale dabaday ka hadlayaan waxay leeyihiin qarra waxaa ku kadiyey haaulaa'i kuwaan diinuhum war kuwaan diinkoodii baa ku kadiyey waxaysan awood u lahayn bay naftoodii geliyeen bal intay tiro la-eg yihiin iyo ciidankay u babac dhigayaan saxaabadii wax ka sheegayaan qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waman yatawakal qofkii tala saarta cala allaahi ilaahay qofkii tala saarta cuskada faina allaha ilaahay casiizun mid qaaliba weeye xakiimun ilaahay mid xakiim weeye shay kasta meesha u laaiqaa dhiga walow taraa haddaa arki lahay qofkii aragti ka suurowdow id waqti yatawaffaa ay oofsanayaan alladiina waxa kafaruu gaaloobay almalaa'ikatu malaa'igtu markay oofsanayso faacilku waa malaa'igta dambe walow taraa haddaa arki lahayd id wakhtiga yatawaffaa ay oofsanayaan almalaa'ikatu malaa'igtu ay nafta ka qaadayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay adalowda jawaabkeedina waa maxduuf waxaana loo gooyey waa litahwiil dhibaatada meesha taal weynaanteeda haddaa arki lahayd qofka lala hadlayow maalinka beder gaaladii kulli atay marka nafta laga qaadayay ee malaa'ikatulcadaab gaalada ay nafta ka saarayeen haddaa arki lahayd la ra'ayta amran fadiica waxaad arki lahayd arrin weyn oo fool xun ayaa arki lahayd waxaan in waxaan la xisaabin karin ama la sifayn karin ama la tilmaami karin ee xisaabta ka weyn baa arki lahayd wey yadribuuna xaalay malaa'igtu garaacayaan wujuuhahum gaalada wejiyaashooda iyo waadbaarahum duburadooda hadda wujuuhda maxaa looga jeedaa dhanka hore waadbaarahumna xagga dambe dhabarka iyo wejiga iyo xabadka baa waxaa lala dhacayaa maqaamid waxa wey maqaamica min xadiida burar bir ah sabarada waaweyn oo kale baa lala dhacaya waduuquu cadaab alxariiq wayaquuluuna lahum malaa'igtu waxay u dhahaysaa kuwaas duuquu dhadhamiya waduuquu dhadhamiya cadaabaalxariiqi gubashada cadaabkeeda dhahamiya dhadhamiya maxaa loogu bishaaraynaya cadaab aakhiro saasaa lagu yidhi ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaas cadaabka isagaa waa bimaa qadamat bisababi maa qadamat waxay hormarsatay sababkeed aydiikum idinka gacanhiin oo kufri ah dembiyaal iyo xumo ah
وأن الله إلaahay laysa muusan ahaanin bidallaamin dulmi mid loo nisbeeyo lilcabiid addoommada u dulmiyo bidallaamin ilaahay ma ahaanin dulmi mid loo nisbeeyo mid dulmi badan dhihi mays dallaam oo facaalkaana hadda mubaalaqa loogama jeedo siiqooyinka mubaalaqada ku yimaada sartu haba ahaatee waa adigoo yidhi tamaar oo kale ama baqaal ninka qudaarta gada iyo ninka timirta gada iyo tamaar iyo baqaal iyo markaa dhahay timir badane maaha waxa weeyaan waa qofka shaqada yaqaano timirlo weeyaan iyo qudaarlo iyo wixii lamida marka sidaasoo kale wey ilaahay marka loomaba nisbeeyo ulmi addoommada w ilaahay naftiisa ulmiga waa ka xarimay inagana dhexdeenna wuu ka xarimay hays dulmiinina baa layidhi marka marka mubaalaqadu laysa calaa baabiha ilaahay wuxuu yidhi ka da'bi aali fircawna waxay ka dhigan tahay da'buhum nimankaa hiddahoodu hiddo mataqaan hidde ama dhaqan ama soo jiroonkoodu ya dhaqankooda hore asalkooda hiddahoodu ka da'bi aali fircawna fircoon iyo aalkiisii fircoon aalkiisii dhaqankiisa oo kale wey iyo hiddahoodii iyo wladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waxa weeyaan nimankan shaqadoodu kuwii ka horreeye fircoon iyo qolooyinkiisii shaqadoodii oo kale wey iyo ummadihii ka sii horreeyey sida qoladii nebi nuux loo diray qoladii caad loo diray qoladii amuud oo maxay ahaayeen dhaqankoodu inay waxbeeniyaan inay kufriyaan inay ijraam iyo faldembiyeed la yimaadaan oo waa maxay waa tana kulligood kafaruu way kufriyeen waxay ka kufriyeen kafaruu waxay ka gaaloobeen biaayaat illahi ilahay aayaadkiisa faahadahum ullahu ilaahay baa qabtay qaabkii loo qabtay tan lagugu sheegi maayo waa la qabtay unbaa lagu yidhi laakiin sababta keentay in la qabtaa laguu sheegado waa bidunuubihim bikufrihim laguma dhihin waa bidunuubihim dembiyaashooda sababkeed ayaa loo qabtay weeyaan in allaha ilaahay qawiyun ilaahay mid qawiya weeyaan awoodiisu badan tahay qawiyu lbatsh qabashadiisu miday daran tahay wey shadiid lciqaab ilaahay ciqaabkiisu miduu darnaan badan yahay wey wax ka adkaan kara ilaahay ma jiraan wax ka fakan kara ilaahay ma jiraan wax la awooda ilaahay ma jiraan haddaba nimankan cadaabka ku degay baa la tilmaamayaa waxaa la yidhi daalika midkaas cadaabkaa ku degay biana allaha bisababi ana allah wey ilaahay lam yakun muusan ahaanin muqayiran mid dooriya nicmatan nicmo nicmadaasoo ancamahaa ilaahay ugu nicmeeyey calaa qowmin qoom ilaahay nicmo uu siiyey kama qaado ilaahay ma dooriyo ma bedelo ma zuuliyo ya xataa yuqayiruu ilaahay ka dooriyaan maa bianfusihim nafafyaalkooda waxa ku sugan nicmadii ilaahay ilaahay siiyey ilaahay bedelaan oo gaalnimo qaataan oo cisyaan qaataan oo maalan waxay haysteen nimankan quraysheed amni iyo barwaaqo iyo nolol iyo safarro adduunka u kala goosha waxaa kaloo la siiyey nebiyulaahi moxamed baa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam waxaasoo nicmo ah markii ay ka kufriyeen baa iyagiina dhibaatadan lagu keenay iyo ciqaabkan waxaaba leeyahay nicmadaas quraysh loogu nicmeeyey waa nabiyulaahi maxamed nebi maxamed baa ilaah u soo saara nicmo ka weyn mayaa jir calayhi salaatu wasalaam markaasay ka gaaloobeen waa beeniyeen markaasaa ilaahay inta ka raray nebi maxamed meeshiiba madiino u dhiga nebi maxamed madiino aaday gaaladiina ciqaab baa kusoo degay markaas sideedababa ogow oo dalika biana allaha lam yaku muqayiran sidaasuu majzuum ku yahay ficilku lam ta gashay waxa weeyaan nuunta maxduufada meesha lam yakun meesha la dhihi laha waan arrin badan lam yaku muqayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim waana allaha ilaahayna samiicun ilaahay weeye caliimun wey waa la soo celiya waa la yidhi waxaa loo soo celcelinayaa kadaabi aali fircawn waa lishanaacati tashniic foolxumada iyo faldembiyeedka ay ku jiraan darteed da'bigooda iyo hiddahoodu kadabi aali fircoona fircoon aalkiisa dhaqankiisa oo kale weeye iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey tana waxaa la yidhi tii hore kafaruu bay ahayde tanna waxaa la yidhi kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood hadda waa iyaga rabbigood biaayaati rabbihim iyaga laftooda rabbigoodii abuuray aayaadkiisi bay beeniyeen ilaahay wuxuu yidhi fahalaknaahum deedna waa halaagna tii horena maxaa lagu yidhi faahadahum allah faahlaknaahum waa halaagnay biunuubihim bisababi unuubihim dembiyadooda sababka waaqranaa waan haftaynay waan maanshaynay aala fircawn aayaddii hore taa laguguma sheegin tanaa ku caddaynaysa fircoon aalkiisii iyo qoladii la jidhay in la halaagay awal waa laynoo sheegaye laakiin wixii lagu halaagay hadda waa la caddaynayaa biyaa lagu halaagay wa kullun mid kasta oo firqooyinkaas wax beeniyey ah kaanuu waxay ahaadeen aalimiin waalimiina ulmi falowyaal ay ahaayeen kullun kaanuu aalimiin qaala tacaala ila wuxuu yidhi inna shara addawaabbi daabadaha tan u shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwa weeyaan kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuuna marna ma rumaynayaan u fiirsada addawaab daabad addaaba maa yadibu cala ardi baa la yidhaha wax allaale wixii dhulka ku tukuba ayaa la yidhaahdaa deedna waxaa aad loogu isticmaalaa waxaan afarta addin leh afar addinlaha ah labada lugood iyo labada gacnood oo kale afarta addin leh lugaha iyo jeenyaha waxa lagu leeyahay wax dhulka mara dushiisa dawaab ah daabadaha tan u shar badan ilaahay agtiisa waa aladiina kafaruu kuwa gaaloobay maxay gaaloobeen maa walbay iimaan lahaayeen maya aladiina kafaruu aladiina asaruu cala lkufri kuwa gaalnimadooda iska sii daa'imay wey gaalnimadii baan ka bixin iimaan baa laga rajaynay waxay ku soo degtay baa layidhi niman reer bani qurayda ah oo yahuud ah nebigaa ballan la galay calayhi salaatu wasalaam inaysan nebiga dagaal ku soo qaadin markaasay ballantii buriyeen aladiina kafar oo fahum iyagu laa yu'minuun maba rumaynayaan aladiina hum iyagu iska dhe aladiina kuwa weeye caahadta aa la ballantay minhum iyaga xaggood maxaa kula ballantay kula cahdantad cahdi kula gashay inaysan gaalada gacan siin adigana dagaal kugu soo qaadin uma intaa ka bacdi yanquduuna waa burinayaan cahdahum ballankooda fii kulli mara mara kasta kol kasta ballankii bay burinayaan mara bacda mara weyaan fii kulli mara kol kasta ballankii bay ka baxayaan gaaladaa yahuudda wixii lagu ballamo barna ma oofinayaan maratan oo maratayn mar kasta waa ballanburin buu taagan yihi wahum iyagu laa yattaquuna ilaahay ka yaabi mayaan laa yattaquuna allah ilaahay ka baqi mayaan laa yattaquuna ciqaab allah ilahay ciqaabkiisa ka baqi mayaan laa yattaquuna fii naqdi lcahdi ballanka burintiisa ka baqi mayaan intay ballankii ka baxeen oo gaaladii makaad gacan siiyeen oo hub siiyeen maalinkii beder bay arrimahaasoo dhan sameeyeen markii lagu qabtayna waxay dhaheen waa halmaan waa gefnay mar kalea lala ballamay misna ballantii bay buriyeen gaaladii bay u yimaadeen yowm alkhandaq dagaal kale oo qaswat lkhandaq yowm alxazaab wey markaasay weligoodba saa ku wadaan ilaahay wuxuu yidhi faimaa tafqafannahum haddaa ku liibaanto filxarbi dagaalka dhexdiisa haddaa qabato hum kuwaa gaalada haddaa qabato hesho aa ku liibaantoo ka gacan sarrayso filxarbi dagaalka dhexdiisa fa sharrid kala cayri oo laah bihim bilcuquubati bihim bisababi alcuquubati bihim ciqaabka iyaga aa ku ridid oo iyaga aamarisa darteed waxaa ku kala eridaa oo ku fiijisaa man khalfahum duulka iyaga ka dambeeya gaaladan markaa qabatid ciqaabka iyaga aa mariso waxaa ka dhigtaa ciqaab ay ku cibr qaataan gaalooyinka weli aan la gaarin oo ay ku baqaan oo dhahaan waryaan wixii qoladaa ku dhacay oo kale nagu dhicin fa sharrid yaa ku kala firdha wey ku laah ku ciqaab ku biiji tankiiban shadiidan biijin iyo ciqaabid daran bihim iyaga bihim waa maxay bilcuquubati bihim ciqaabid iyaga la ciqaabay kuwan aa heshay ilaa faima tafqafannahum baa lagula mogta kuwan ciqaabka aa marinaysa waxaad ku kala fiijisaa man duul khalfahum iyaga kama sii dambeeya waa kayrkooda gaalooyinka kale ah tilaaba ay ku cibro qaataan oo ku baqaan kadhib mari kuwan lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waansamaan oo wacdoomaan oo ay ka joogaan kuwa dambe oo meelaha jooga dib dambe ballan u burin xumadana iskaga ilaaliyaan waimaa takhaafanna haddaa ka cabsato nebi allow calayka salaatu wasalaam min qowmin qola xaggeed khiyaana khiyaana qola haddaa khayaano uga baqdo inay ballanka burinayaan calaamaad baa soo baxbaxayo warar iyo xogo inay qoladaa doonayaan dhagar inay ku jiraan ballanka bax qola haddaa khayaano uga baqdo fambid u tuur ilayhim xaggooda calaa sawaa xaalaatiin kuwa ku siman adiga iyo iyagu faacilkii mafcuulkaba ka xaale calaa sawaa fambid anta way mogta ilayhimna waka waa iyagii gaaladii labadaasba ka xaaleeyo calaa sawaa'i xaala ku sugantii adigu ha khayaanine waxa dhahdaan iguma seexataan ballan inoo xihan ma jidho yaa idinma aamino ima aamintaan caadigiinna waa idiin soo celiya dagaal baa inoo dhexeeya fambid ilayhim xaggooda u tuur calaa sawaa'in sinaan xaala ku sugantihiin aa ku egtihiin waxaa layidhi waa kelimaad gaaban baa aayaddan ku jira oo meel laga helayo kale aysan jirin macaanid ay xambaarsan tahay iyo sida alfaadeeda u gaabanta qoladaa cahdigooda u celi weeyaan dagaal maanta idiin xidhan yahay wax ballanoo idiin xidhanna aysan jirin yaan la khayaani maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkha'iniin waa kuwa magaca la baxay wey magacoodii waxa wey hebel iyo hebel iyo hebel looma baahna alkhaa'iniin kuwa khaa'iniinta ilaahay ma jecla qof kasta oo khaa'ina weeye qofka ummadda waxa loo dhiibtay khayaana qofka xilka loo dhiibay khayaanada sameeya qofka cilmiga khayaanada samaynaya qofka ammaanada khayaanada samaynaya waa khayaana khaa'inu baa la yidhaha alkhaa'iniin walaa yaxsabanna yaysan u malaynin oo u malaynin alladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaysan u malaynin sabaquu inay naga sabqayaan inay naga fakanayaan wey kuwa gaaloobay inay naga fakanayaan yaysan moodi walaa yaxsabanna yaysan u malaynin wey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxaa jira rag gaalaha maalintii beder fakaday aan la layn dhinacooda dhulka aan la dhigin inaanna awoodin yaysan moodin inay naga fakanayaan yaysan moodin qabdadayada iyo mashiicadanada iyo maamulka yagay ku dhex jiraan meeshay tagaanba walaa yaxsabanna aladiina kafaruu walaa yaxsabanna yaysan u malaynin oo malaynin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sabaquu kuwa naga sabqaya inay naga fakanayaan hadalkaana istinaaf ka dhig hadal bilaabanaya ka dhig innahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay macjigelinayaan laa yujizuun laa yucjizuuna allah laa yucjizuuna rabbahum rabbigood yaa macjigelinaya ilaahay inuu ka argoosto oo qabto mid awoodo wey daqiiqad kas ilbiriqsi kas waa cidduu u darbada lahum gaalada muuminiinay mastaactum waxaa awoodaan oo min quwatin awooda wax allaale waxaa awoodaan waxaa kadhaan oo awooda mid maadiya iyo mid macnawiya hubka la samayso iska muuqdo warshadihiisa nidaamyadiisa noocyada hadba soo baxaya casri kasta la jaan qaadaya yaa kitaabku hadda tiltilmaamaya magacyadooda kuwa badda quusa kuwa hawada mara kuwa wax tuura kuwa wax ganaa kuwa waxaas haddii waxaa lu leeyahy muminiinta iyo muslimiinta uga baahan yihiin waddamo gaalo oo loo yaqaan inay keligood hubka haystaan waddamada muslimiintuna aysan haysan weligood walbahaar iyo baqdin ka baqi mayaan kuwa xoogaa haysa haysa waa iyada hadda laga gabgabanayo bimacnaa ilaa muslimiintu gacantooda ay ku helaan inay samaysan karaan waxay u baahan yihiin ya oo gaalooyinku waxay haystaan ee ka badanba ay helaan waxay ku jirayaan inay ka walbahaaraan kuwa ay isleeyihiin waa awood badan yihiin waaciddu lahum gaalada u darbada ma sadactu waxaa awoodaan min quwa waay taa waa mid ilaa dagaalkii badar diyaargarow ma jirin moogta ilaahay waa u hiiliyey laakiin diyaargarow ma jirin diyaargarowgaa hadda ka bacayl rabaa shalay oo bedera haddii idinku aan diyaargaroobin iska guulaysateen maalin kasta ha dhihinnina bederba maanan diyaargaroobine waa iska gelaynaa dagaalka waaciddu lahum waaru darbadoo u diyaargarooba oo samaysoo qaata gaalada waxa kastoo aad samayn kadhaan oo awood ah oo iyo awood ah min quwatin iyo wa min ribaadil khayli fardaha yaa xiridooda ah xiriko ardaha lasoo xiro fii sabiil اlahi wamin ribaad اlkhayr farda in lasoo xiro fii sabiil اlahi la keeno la yidhahdo haye intaanoo faras baan diyaar ah intaanaan gaday intaanaan keenay intaanaan bixiyey turhibuuna xaala ku cabsigelinaysaan bihi kaas awooddaas caduw allaahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum idinka cadowgiinna oo isku mid ah iyo wa aakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwaas sokadooda ah cadowgaa muuqdaba aan ahayn oo munaafiqiin la yidhaahdo ama maaha yahuud oo reer bani qurayda laakiin sida xooga badan waxa weeyaan waa inay munaafiqiin ahaayeen caduwallaahi wacaduwakum waa meel iyo waaaakhariina oo min duunihim oo munaafiqiina kuwaasoo laa taclamuuna aynaan garanayn hum iyaga laa taclamuuna hum idinku aynaan garanayn allahu ilaahay baa yaclamuhum og munaafiq yaa garanaya ilahay baa og ummadda ku dhex jira waa suus ku dhex jira muslimiinta oo xogta qaadaya oo indhaha wax ka basaasaya oo maaragtay wax qoraya oo wax diraya oo inta xogta urursa tegaya oo balaayo ah laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu wax allaaliga waxaa bixisaan oo min shayin shay ah fii sabiilillaahi haddacaa ku bixisaan ilaahay waddadiisa jihaadka iyo wadooyinka khayrka oo dhan wax allaale waxaa ku dhiibtaan yuwafa la oofiyeen ilaykum idinka laydin oofiyeen abaalkiisa oo waafi ah ilaahay balballaqaadkiisa arag waray waxaa bixisid oo meel khayr ah ku bixiso meel shar laguma dhihin balaayo iyo jidgooye iyo shar iyo dagaal iyo fitan iyo aafo iyo waxa laguma dhihin wixii aa ku bixisaan min shay waxaa bixisaanoo min shayna loogama tegin waxaa ka dambaysa fii sabiililah ilaahay wadada uu raalliga ka yahay hee yuwafa ilaykum laydiin oofiye haddaa meel inta wax dhigata akoonku uu yahay akoon aamino wixii aadan weligaa ka waayin mudamman ah waxa weeyaan waxaa halkaa dhigatay ilaahay agtiisaa ka helaysaa isagoo ah abaalkiisibaa helaysaa waafiyan kaamilan yowma alqiyaama isagoo dhammaystiran oo buuxa baa halkaa ka helaysa walaalantum idinkaan laa tudlamuuna aan laydin dulminayn waxa laydinka qabanayo iyo waxa laydinka dulminayo iyo waxa laydinka nusqaaminaayo midna ma jirho wey wax haba yaraata ma jiro taasina wataa wa antum laa tudlamuun darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab